barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa talaado bisha janaayn waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan ugaa jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah gabdho dhallinyaro ah oo si iskaa wax u qabsa ah uga shaqeeya ilaalinta deegaanka islamarkaasna ay gabare abaanbaro ku mutaysatay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaane haddaan dhegaystayaal wararka caalamkaan idiin haynaa aan ku hormarno madaxweyne donald trump ayaa dib u sii riixaya sharci-dejiyaasha iyo dadkii kale ee bannaanka u soo saaray hadalladii meelka dhaca ahaa ee toddobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada maraykanka kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga madaxweyne trump ayaa sheegay in senator dicki durbin uu guud ahaanba bedelay micnaha hadalkii uu yiri uu ka yidhi arrimaha dhaka oo ahaa sharciyad la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo carruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin madaxweyne trump waxa uu intaasi raaciyey inaan heshiis la gaari karin inta uusan jirin is-aamin waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in durbin uu dhaawacay heshiiska dhaka islamarkaasina uu milatariga sidoo kale uu dhaawacayo
dalalka maraykanka iyo kanada ayaa waxa ay martigelinayaan kulan maanta oo talaado ah ka dhacaya vancouver oo diiradda si xog loogu saarayo sidii loogu cadaadin lahaa dalka kuuriyada waqooyi inuu furaha ka qaado barnaamijkiisa hubka nuclearka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka iyo dhigiisa kanada ayaa waxa ay isu keenayaan saraakiil ka kala socota ilaa iyo labaatan dal oo u kuurgelaya siyaabaha ugu habboon oo loo dhaqangelin karo qabateynta iyo sidii loogu hortegi lahaa kuuriyada waqooyi inay ka baxsato tallaabooyinka qaramada midoobay dalka kuuriyada waqooyi ayaa hore waxa uu isaga dhiga turay baaqyada qaramada midoobay ay ugu baaqiyeen inuu faraha ka qaado tijaabooyinka gantaaladiisa blastiga waxaan aada u salaamayaa v o weda iyo intay maqlaysaa runtii haddaan ka sheekeeyo shahaadadaasi waxay ahayd abaalmarin taasoo lagu abaalmarinayay lixda gobol ee waaweyn ee somalilan
waa tahay dhegaystayaal waanu ka xuna codkaasi uu idinsoo socdaayee muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyarada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo sidii loo kobcin lahaa kadib sanado badan oo uu soo socday xaaluf la sheegayo in lagu sameeyo deegaanka gaar ahaan jarista dhirta ayaan daahir cabdi waxa ay madax ka tahay urur la yidhaahdo weedha oo urur ka shaqeeya deegaanka iyadoo dhowaanna abaalmarin lagu siiyey howlaha ay ka qabato ilaalinta deegaanka waxaana ay uga warantay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good waxaan aada u salaamayaa v o weda iyo intay maqlaysaa runtii haddaan ka sheekeeyo shahaadadaasi waxay ahayd abaalmarin taasoo lagu abaalmarinayay lixda gobol ee waaweyn ee somalilan tirada halkaa lagu abaalmarinayna waxay ahayd koob iyo toban qof koob iyo tobankaa qof markaan waxaan ka ahaa inantii ku jirtay koob iyo tobanka qof tobanka kalena rag bay ahaayeen markaa aniga ayaan ahaan waxaan uga matalaya anigu waanu socday gobolkan awdal boorama marka runtii siyaabaha aan ku soo galay ama aan ku tartamayay ama aan kaga muuqanaya meesha waxay ahayd sida deegaanka loo ilaasho runtii anu deegaankan waxaan ilaalinaya amaan ku dhex jiray laba sannadood labadaas sannadoodna waxaan qabanaynay ahayd inaan qurxino deegaanka waxyaalaha dhirta iyo waxyaalaha qurxinaya wixii dhib lagu hayana aanu ka wacyigelino marka wacyigelintaasi iyo ilaalinta dhirta ayay ahayd waxyaalaha aan meesha uga qayb galay
waxaad tilmaamtay in aad ka shaqaynayseen deegaanka dhirta aad beerayseen dadka aad ka wacyigelinayseen inay dhirta ilaaliyaan meelaha ururkiina nuweeda uu dhirta dhirbeerista ku sameeyey meelahee ka mid a
waxaa ka mid ahay deegaanadeena dila iyo deegaanada qaybaha hoos yimaada sida jaarorato idhanka magaalo cad oo kale sheekh nuur sabawanaag iyo dili dhexdeeda oo ahayd iyadana labada wadadan soo gashay hargeysa marka laga soo laga soo gelayo dila xagga hargeysaad laga soo gelayo iyo marka boorama laga gelayo looga soo gelayo dila marka labada dhinac ayaanu ka samaynay dhirta inay qurxintii oo kale taasi ka kow ahayd laakiin deegaanada miyiga oo kale waxaan uga beeraynay siday ubadkeera adhiga jirayayoo kale deegaankiisay dhir ugu soo noqoto ayna u helaan hadh ayna u helaan qurux
dhirta markaa aad beerayseen ee deegaanadaasi miyiga iyo magaalooyinkaasi aad ka beerteen yaa idinku caawiyey halkaysaad ka keenteen dhirtaasi noocyada ay iskugu jirtase maxaa ka mid a
waxaa ka mid ahaa horta dhirta ama dadka naga caawiya waxay ahaayeen qurbajooga u dhashay deegaanadaasi dila ayaa garabkayaga ahaa runtiina naga caawiyey waxyaalaha aanu kaga qayb qaadanay oo dhanna naga caawiya ilaha ka jisaysiyaan leenahay intana maqlaysa ta kale aan nagaga qayb qaatay deegaankeena waxay ahayd wasaaradda runtii aadna nooga caawisay dhirta badinteedana aanu kasoo qaadanay iyaga wasaaradan oo ah qaybtan iskuduwaha boorama ayaan ka qaadanay dhirta xaruntan boorama ay ku leeyihiin wasaaradu waxaa naga bixiyey ilaalintiisa oo dhan iyo cabitaankiisa laba waashmaan bay leeyihiin sida wadada oo kale waxaa naga caawiya qurbajooga deegaanka dilo u dhashay ayaa naga caawiya dhirtaa iyo waxyaabaha aad beeraysaan mase mutadawacnimaha aad u beerayseen mise dadka laftooda dhirta waad ka iibinayseen
may waxaan u beeraynay mutadacnimada ayaan u beeraynay taasi ayay ahayd tanaga go-an aan u beeraynaa waxay ahayd inaan ummadda wax u qabano tanaga go-anna waxay ahayd inaan deegaanada intaan qurxin karno qurxino anigoo si fulantiyeera aan ugu qabanayno runtiina shahaadada nalagusiiya waxay ahayd si fulantiyeera inaan wax ugu qabano nagamay ahayn siyaabo kale inaan wax ugu qabano annagii baa soo qaadanayna dhirta wixii awooddayaga ah dhirta aan ka weyno wasaaradda sida geedaha gobka oo kale waxaan anagu soo gadanayna ahayd wixii dhulka laga yaqaanay lana wax la cunana kasoo go-i karo harkiina laga arki karo quruxdiina laga arki karo ayay naga ahayd inaan welina beerno siyaabaha dhirtaan u beerayna waxay ahaayeen wax cunid ma leeyihiin horta harkii ma leeyihiin qurux ma leeyihiin qaarkoodna waxay ahaayeen geedaheena caadiga ee dabiiciga dhulkeenna ka baxa ama guryaheena aan ku hor quruxisano oo kale ahayn kuwa wadada kale oo kale ka beeran ma leedihiin meel lagu koriyo dhirta oo beera haa imika bishii labatoonaad labayo labaatankeygii ayaan beer nersaria oo weedan nersary farm aan u bixiyey ayaan leeyahay kuna taala deegaankaasi deegaankaasoo welina meesha la yidhaahdo waxrawaalisley ayaan hadda ka furnay taasina iminka siidhiskii bay socotaa oon iminka ku siidhis samaynaa insha allah waxaan doonaynaa inaan ka maarano cid kastaaba oon laakiin deegaanada dhulka remiig oo kale ay nala arkaan sidaan waxu wadno amase aan waxu beerayno say uga maarmaan maxay ahayd suuqyada ay usoo adeeg tegayaan oo kale se uga maarmaan se uga maarmaan cadceedii haysay ay u helaan geedo diyaara oon ku caawinayno oon leynahay beerta qoys kastaaba inaan geed siino qoys kastaaba inaan siino shan geed oo khudrad ah sida saytuunka cambaha liindhanaanta waxyaalaha noocaasa ayaan hadda ku karin doonaa waad ugu talagasheen inaad dadka u qaybisaan sooma si bilaasha insha allah ha si bilaashoo fulantiyeera ayaan ugu qabanaynaa nagama aha inaan anagu wax ka helno markii u horeysayba waxaan ku bilownay sidaan ummaddaa wax ugu qabin lahayn fulantiyeerkaabaana naga ballanay inay dadkaasi ahaadaan aan anaguna ku bixino reer reeraha kamida ayaana siiyey beertanba ilaah ka jisaay siiye oo maxay ahayd bixisay hooye aamine xadi ilaah ka jisaay siiyaan le waan ka xusayaa halkaa aan maanta ka hadlayana hooye aamine xadi
goorma ayuu fikirkani idinku dhashay ma keligaabuu ku dhashay mise adiga iyo kooxda ururkaaga ayuu idinku wada dhashay runtii aan waxbarashadaydu ma ahaynbaa deegaan laakiin waxay firfircooni ama aragti aan ka arkay aabbahay alla naxariiste runtii aabba wuxuu ahaa mayrkii ugu horreeyey magaalada dila kabacdi wuxuu ka beeri jiray dhir buu bilaabay taasoo aynan laami ahayn magaaladu wuxuu ka bilaabi jiray dhinacyada kabacdi markaan iminka anigii ay noqotay xilligaygii ama fikirkaygu abuurmayna waxaan alxamdulilah waxaan imi dhulkiiyo aan waxaan dareemay iminka inaan ra'yigan ku biirsado laamiya markaa maanta quruxdii aabbaha uu raadinaya ay muuqan kartaaba waa tahay taasi waxa ay ahayd ayaan daahir cabdi oo madax ka ah ururka weedha oo ka shaqeeya deegaanka waxaana ay u waramaysay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good
shaqala-aanta ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha caqabadda ku noqday dhallinyarada sannadihii u dambeeyey waxaana dhallinyaro badan ay ka cawdaan helitaanka fursado shaqo marka ay jaamacadaha dhammaystaan kadib hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro iyagu iskood u qaata tallaabooyin ay ku samaysanayaan shaqo ay noloshooda ku maareeyaan cabdulaahi cabdi cabdulle oo ah nin dhallinyaro ah oo lixaadka naafo ka ah ayaa waxa uu ganacsi kooban ka bilaabay suuqa xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay islii ee magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waryaheena v o a qadar maxamuud xareed ayaa waxa uu ku booqday goobtiisa islamarkaasina warbixintan ku eegay
cabdulaahi cabdi cabdille oo ku magac dheer weyrax waa soddon sanno jir ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa uu dhaawac aad u daran uu ka qabaa labada lugood oo uu oga jajabay shil gaari oo sannadkii labadii kun iyo siddeeddii uu ku galay magaalada mombasa ee dalka kenya cabdulaahi oo ku socda laba birood islamarkaana markii hore magaalada nairobi u yimid arrimo caafimaad ayaa waxa uu go'aansaday inuu ka shaqaysto xaafadda islii waxa uu waddooyinka suuqa islii uu ku iibiyaa catarka laisku carfiyo weli reer ma uusan samaysan balse lacagta uu shaqaysto waxa uu qayb ka mida ku maareeyaa noloshiisa qaybta kalena waa uu keedsadaa
magacayda maxaa la yidhahdaa cabdulaahi cabdi cabdille maxaan ku magac dheeryahay weyrax maxaan ka shaqaystaa cadarkan cadarkan oo la yidhahdo miiskal xaram maxaan jiraa soddon sano jir alxamdulilah cadarkanaan ka ganacsadaa oo miiska alxaram la yidhaahdo oo xaramka laga keena sacuudi alxamdulilah oo saddex afar bilood meelaan afar bilood afar bilood aanan ganacsadaan ku jiray alxamdulilah shaqadana waa roon tahay waa ii facan tahay aniga maadaama aan qaf shaxaadi lahay ama qaf aan wax weydiisan lahay anuu alxamdulilah oo biraan isku wato ilaahay nimcadaan isi alxamdulilah waa iska shaqaysanaya cadarkaanaan maalin nooleedkeydaan aan ka raadsada alxamdulilah cadarkaanaan ka shaqaysta isliyaan ku noolahay waddada afaraad fo streetaan ku noolahay alxamdulilah meel ladhaa dubay weli ma guursanin alxamdulilah shil baabuuraan helay shil baabuur baabuura igu dhacay baabuurkuna u fakaaday alxamdulilah dadka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ayaa inta badan waxa uu ka helaa dhiirigelin ku aadan shaqadiisa taasoo uu sheegay inay sii jeclaysiisay inuu sii shaqaysto cabdulaahi weerax
alxamdulilah adii laba bogos awl hore moogtahay shaqada mar kor waa marna waa hoos alxamdulilah mar adii laba bogosaangada marmarna bogosaangada alxamdulilah marmar adii waa sidii sidaas ilaahay wax kuu siiyun alxamdulilah alxamdulilah ataa degtii rabin waa i taageeraan maadaama oo nin jiis oo beri wato oo shaqaysanaya arkaan waa dhiirigelinayeen yani waa promotion ay ku suubinayn hardworking man ay leeyihin shaqaysa ay leeyihin waana iga gataan alxamdulilah dadka catarka ka iibsada cabdulaahi ayaa ammaanay howlkarnimadiisa kuna dhiirigeliyey inuu sii shaqaysto maasha allah walaahi maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay waa uu shaqaysanayaa cadar aad aad u udgoon badan oo fiican oo qiimo fiican quality fiican leh yaan ka iibsaday aad iyo aad baana iskugu fahanay waana qiimo jaban yahay oo laba boqol oo kilix uu iga siiyey marka aad iyo aad buu fiicanta maasha allah khadar maxamuud xareed v o a nairobi
ayaan dhegeystayaal markale delinahay waxaad wad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toosa uga dhegeysanaysaan washington haatanna xaggii heesaha ku soo dhowaada codkii yurub genyo
Thank you. iga dhigtan aku dhowrayaay aanaya nabad waxaan caafimaad waxaan caafimaad ku cawaysimaba ku cawaysimaba aanaya nabad waxaan caafimaad waxaan caafimaad ku cawaysimaba ku cawaysimaba markuu igu cogteerka kaacalmaday ragga kaacalmaday cadaadise cadaadise markuu igu curteerka kaacalmaday ragga kaacalmaday cadaadise cadaadise cimilada bedelan cawan kula arkee halkay caga dhigtan aku dhowrayaaye cimilada bedelan cawan kula arkee halkay caga dhigtan aku dhowrayaaye aski waa baryaba anu camarsano anu camarsano ku caloolfayo ku caloolfayo aski waa baryaba anu camarsano anu camarsano ku caloolfayo ku caloolfayo cadha iyo cadaad ku culaysi tidhi ku culaysi tidhi hadal caabuq leh hadal caabuq leh cadha iyo hadaad ku culaysi tidhi ku culaysi tidhi hadal caabuq leh hadal caabuq leh cimilada bedelan cawan kula arkee halkay caga dhigtan aku dhowrayaaye cimilada bedelan cawan kula arkee halkay caga dhigtan aku dhowrayaaye
cimilada waxaa ku luqanaysay yurub genyo haatana dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ayaan jilacina waxaa stuudiyaha gohliya jamaal axmed cusmaan oo soo jeedinaya
aad baad umahadsantahay ibraahim xasan daanduray dhegaystayaal haddaan ku horrayno kulan ka tirsan premier league ayaa shalay la dheelay naadiga manchester united ayaa waxa ay martigelisay stark city waxaanay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba ciyaartooyda valencia martial iyo lukaku ayaa saddexda gool u kala leliyay naadiga manchester united oo markaasi niyadda ku haysa guuldaradii ugu horreysay ee naadiga kubadda cagta ee manchester city ka soo gaartay horyaalka dalka ingiriiska iyaduna ay doonayso inay ka faa'iidaysato hayeeshee weli waxaa laga sarreeya dhibco aad u fara badan laliigaan hal kulan ayaa la dheelay real bets waxay la dheelashay leganes saddex gool iyo laba gool naadiga kubadda cagta real bets ayaa ku awdroonaatay dhegaystayaal warar goosgoosa oo ciyaaraha ku saabsan haddaan idin dulmarno nadiga kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay ka baxday baxsigii loogu jiray ciyaartooyga alex sanges ee waddanka jil u dhashay naadiga arsenal arsenal ayaa ciyaartooygaasi ku doonaysay shan iyo soddon milyan oo geniga starliinka ahi si markaasi uu uga tago sagaallabaatan jirkaasi uguna biiro mid ka mid a kooxaha ingiriiska oo ay si weyn u doondoonayeen labada kooxood ee manchester ka dhisan ee united iyo city waxaana manchester city ay sababta uga baxday heshiiskaasi ay ku tilmaantay iyadoo lacagta uu dalbanayo mushaaraadka iyo gunooyinka kale ee sagaalbaatan jirkaas waddanka jil u dhashay ay aad qaali u yihiin kana dhigayso inta uu dalbanayo hadda haddii loo yeelo inuu noqdo ciyaartooyga ugu lacagta badan naadiga manchester city ciyaartooyda guud ahaanba jooga sidaa daraaddeed waxa ay isaga baxeen heshiiskaasi ay ku doonayeen in ay kula soo wareegaan ciyaartooygaasi dhinaca kale naadiga manchester united ayaa weli raadinaysa oo doonaysa inay bixiso lacagta shan iyo soddonka milyan ee arsenal ay ku doonayso ciyaartooygaasi sidoo kale chelsea ayaa la sheegayaa in ay xiiso gaara u hayso ciyaartooygii hore ee kooxaha barcelona iyo udinese dhegaystayaal osman dambele oo waddanka faransiiska u dhashay labaatan jirna ah ayaa mar kale dhaawac soo gaaray dambeelle ayaa afar kulan keliya uun u saftay naadiga barcelona kadib markii bilo uu dhaawac uga maqnaa kaasoo sidoo kale ah ciyaartooyga saddexaad ee u qaalisan adduunka hadda dhowaan kadib markii naadiga barcelona ay kala soo wareegtay naadiga brusha dortmund ee waddanka jarmalka osman dambeele ayaa kulankii real sociedad ay la yeesheen naadiga kubadda cagta barcelona waxaa markaasi uu dhaawac ka soo gaaray kaasoo la sheegay inuu muddo bilah ka maqnaan doono garoommada ciyaartooyga carlos teves oo hore ugu soo dhelay kooxaha yuventus iyo sidoo kale manchester united iyo cityba waxa uu sheegay in wakhtigiisii waddanka china uu ku soo qaatay iyo kooxda shanghai ay ahayd sida uu yidhi sida fasax oo kale uu ku maqnaa haddana uu dib ugu soo laabtay kooxdiisii caruurnimada ee boko juniors jirkan waddanka argentiin u dhashay ayaa bishan ku biiray naadiga boko juniors oo uu sheegay inuu doonayo in ciyaarihiisa uu kusoo gebagabeeyo teves ayaa waxa uu ah ka mid ahaa ciyaartooyda ugu mushaaraadka badan ee caalamka markii uu joogay naadiga shanghai markaas oo uu afar gool ugu dhaliyey lix toban kulan oo uu u saftay waxaana taasi ay ahayd mid si weyn loogu dhaleeceeyey ryan gigis oo hore naadiga manchester united ugu soo ciyaaray muddo aad u fara badanna kubadda cagta soo dheelayay ayaa hadda tababaraha xulka welles loo magacaabay waxaana uu sheegay in ahayd arrin si weyn u gubaysay oo uu doonayay in waddankiisu wax u qabto afarafatan jirkan ayaa lixdan iyo afar kulan u saftay welles sannadihii kunsaaaboqoysagaashankiilaadakunyotodobadii laakiin wax koob weyn ah kuma uusan guulaysanin inta welles uu dheelaya haddana waxa uu doonayaa inuu hogaamiyo xulka dalka welles oo kooban oo kula guulaysto dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogo
ayaad aad umaastahay jamaal axmed cusmaan haatana ku soo dhowaada heestan ay wadajirka ugu luqayaan axmed raste iyo hodan cabdiraxmaan
muxuu caashaqu dhimbilo dhammaan ogada ku shiday muxuu neediyo lixaa intuu nalaqaway korkayga weliba nawciina gaaray muxuu dharad iyo lixaa intuu dhana rogay korkayga weliba nawciina gaaray
xagaaga ka dhowraya dhankaaga anua u badan maxaan ka dabadhaco runtii runtii Haa, runti ku dhimanaya
dhankaaga anoo u badan waxaan ka dabadhaco runtii runtii runtii ku dhimanaya
dhankaaga anua u badan maxaan ka dabadhaco runtii runtii runtii hodane runtii ku dhimanaya
dhankaaga anoo u badan waxaan ka dabadhaco runtii runtii runtii ku dhimanaya
muxuu caashaqu dhex galay dhanka firkiyo wadnaha muxuu sii dhaafayoo intuu si dhex maray laftayda weliba dhuuxayga gaaray
muxuu caashaqu idhibay gaaraarana qarsaday muxuu dhamacya dab kulay intuu dhinacayga daahay weliba dhulku ila wareegay
muxuu caashaqu dhex galay dhanka beerkiyo wadnaha muxuu sii dhaafayoo intuu si dhex maray laftayda waa tahay waan filaya inaad ka wada hesheen heestaasi yurubki waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed raste iyo hodan cabdiraxmaan halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a fanaand ayay u ahayd idaacaddeenii duurnimo ibraahim xasan daandurey iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo muxuu dhamacya dab kulay intuu dhinacayga daaray weliba dhulku ila wareegay
maxay naftu kula dhacdo haweenba ka dhawrsado muuqaabuunku dhaygaga
maxay tahay indhuhu bidadaymada iga timi gartaa dabanadu qoye
maxay naftu kula dhacdo haween